magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay shirkan oo looga hadlayay horumarinta iyo caafimaadka xoolaha shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland khabiiro dhinaca xanaanaynta xoolaha iyo xubno ka socda hay-adda faw wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali ayaa ka waramaya ahmiyadda shirka iyo waxyaabihii looga hadlay waxaan shir wada lahayn hay-adda faw qeybta xanaanada xoolaha ka shaqeysa wada hadlaynay dardargelinta howlaha hortawinta u leh wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka shaqeynayaan iyo hay-adda faw iska kaashanayeen run ahaantii waxaan iska wareysanay caqabadihii jiray iyo horumaradii la sameeyey iyo baahiyaha hadda taagan oo ay tahay in wax laga qabto runtii shirku wuxuu ahaa mid miro dhal leh si wanaagsan ayuu nuujo wanaagsan ayuu kusoo gebgaboobay waad mahadsan tahay faw qeybo badan bay leedahay qeybtaan la kulanna waa qeybta u qaabilsan xoolaha xanaanada xoolaha oo ay hogaamineysa gabadh madax ka ah qeybta xoolaha oo run ahaantii mashaariic kala duwan aan wadnay oo hadda qaarkoodna lasoo gebagabay qaarna aan rajeynayna mustaqbalka dhow inay bilaaban doonaan iyo baahiyaha jiray iyo markaa waxaan ka dhiskaasgareynaynay ama ka wada hadlaynay sidii loo dardargelin lahaa howlaha socda iyo run ahaantii si aad la socoto xoolaha ugu badan ee soomaaliya waxay ku nool yihiin deegaanada jubbaland marka sidii xoolahaas xanuunada soo lalaabtay wax looga qaban lahaa iyo looga faa'iideysan lahaa khayraadka xoolaha laga helo oo run ahaantii iyo saad la socotaanba waa xoolaha halkan ku nool ma lahan ilaa hadda keedin cunto oo ay ay keedsaan ma jirto fiidhinkii ama calaf male marka sidaa daraaddeed waxaan ka wada hadlaynay dardargelinta iyo sidii loo keedeyn lahaa loo heli lahaa keed cunto oo ay xoolaha heli doonaan xiliyada abaaraha iyo markii dhibaatooyin kala yimaadaan sidoo kale caafimaadka xoolaha ayaan ka wada hadlaynay sidii loo horumarin lahaa iyo run ahaantii qaabkii loo dardargelin lahaa sidoo kale waxyaabahan xooga ku saaraynay shirka intuu socday waxaa ka mid ahaa sidii dadka awoodooda ama cabacitigooda sare loogu qaadi lahaa qaabkay ugu faa'iideystaana loo bari lahaa run ahaantii saad loo socotaan dadka soomaaliyeed waa dad xoolo dhaqato ah intooda badan ama xoolo raacata aan dhahno oo u baahan in la baro cilmiga xoolaha iyo qaabkii looga faa'iideysan lahaa maxaa yeelay inta badan xoolaha hadda lagama faa'iideysto waxaa laga yaabaa qofka neef arya inuu gowraco oo keliya hilibka kala baxo manfacaad kalea jiray oo laga faa'iideysan karay oo ah sida xariga oo kale dhogorti oo kale in laga faa'iideysto marka dadka soomaaliyeed wacyigooda waa ka hooseeya halka xoolaha sida looga faa'iideysanaya keliya waxay yaqaanaan sida caanaha looga liso iyo sida hilibkooda loo cuno marka waxaan rabnaa cilmi intaa ka badan dadka inay yeeshaan wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland waxay wadaa dardargelin ah in sidii loo horumarin lahaa wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal miradhal ah oo lagu horumarinayo xoolaha deegaanada jubbaland